qaar ka mida dadweynaha ku dhex ganacsada suuqyada waaweyn ee caasimada somalilan gaar ahaana suuqa gobonimo ee magaalada hargeysa ayaa xukuumadda uu garhwadanka ka yahay mudane muuse biixi cabdi ku bogaadiyey tallaabada ay ku qaaday dhallinyarada sida qaabka daran timahooda u xiirta foodana la baxa iyadoo dowladdu go'aan kama dambays ah ka soo saartay dhallinyaradaasi islamarkaasina fooda lagaga jaraayo halka ay sidoo kale dadweynahaasi ay ciidamada booliska somalilan iyo madaxdoodaba ay ku hambeliyeeyeen sida ay u dhaqangeliyaan go'aankaasi daayarta dhaqankiina suuban khilaafta waxaana hadaladii dadweynahaasi ka mid ahaa in aad dareenkaaga aad ila wadaagtid arrintaa dhallinyartii fooda lagaga jarayo bal magacay waa maxamed axmed cabdi aad iyo aad baan arrintaa u taageersanahay waa arrin aad iyo aad u fiican dhaqan xumadii oo dadkii dhaqankii lagu soo celin weeyaan aad bayna u fiican tahay waxaan odhanaha lagu sii wado waalidiintoo kale iyo cid kastoo arrintaa wax ka qaban karta inkastoo xukuumaddiiba u soo jeedisato gacantooda ay kaga jarayaan foodii dheerayd iyaga maxaad halkan farin aad u marin lahayd de waxaan odhan lahaa ciyaalkan qaadaadka xaafadii kala imanayaan waadka waxaan loogu moog tahay waadka waxaan odhan lahaa inay ciyaalkooga u sheegaan oo yidhahdaan dhaqanka ha la hagaajiyo yaan odhan lahaa kole awal hore dadkeennii horeba dee dhaqankeen iyo diinteennuba way ka soo horjeedaa in saa loo xirto gaalada maogtaad mar labaad farriin maxaad halkan marnay dhallinyartoo kale
quruxin hagaajiso dhaqankeenna hagaajiya oo dhaqanka inagu meelnahan dhaqan baynu leenahay dhaqan islaamaynu leenahay dhaqankan waa dhaqankii gaalada weeyaan marka dhaqankeenna ha lagaajiyo baan odhan anigoo ah saare axmed dhallinyarada arrinka loo soo jeediyey ee timaha laga xiiray ee surwaalka laga gooyey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maasha allah ka sii wada dawladdu aad iyo aad baan ugu faraxsannahay hablahana ha u soo jeestaanoo dumar ha u soo diraan weliba
maad ku dar karay
magacaygoo saddexa waxaa la ydhaha muumire ismaaciil faarax arrintaa dhallinyarta ah waannu ku taageersannahay dawladdayada waannu ku hambaliyaynaynaa sida sharafta leh ee uga qayb qaadatay hawshaasi sidaana ku wada macalhablaha yara afka casle ee dejiska xidhan ee suuqoosa jooga si degdega iyagana ha loo qabto waannu ku hambaliyaynaynaa dawladdeeda waa tahay idinku dhallinyartii baateen dareenkiinna adoo magacaa ku bilaabi doona anigu dhallinyarta
adoo magacaa ku bilaabi doona anigu dhallinyarta
dhallinyarta loogu xiirayo war waa sax walaale ka xiira ka xiira waa tay iyaga xukuumadda maxaad ku bogaadin lahayd noo soo arrintaa la soo dejisay aad u mahadsan walaale waxaan odhan lahayd saa u nina surwaaladana caadi ka dhiga goo baaldiya u geliya weliba dumarkana xijaa u geliya hablaa suuqa jooga maasha allah maad ku dar karaysaa
waxaan ha sasa kale u fiican baan nahay xijaabka ha in sasa kale u fiican baan hay waxaan u arkaa horta dhaqan inaga lumay oo islaamnimadii ka tegey baynu kolka horeba wada arkayn ilaahay idamkiisa sidaasi si khayrlaanu aragnaa annagu oo waalidiintu ogashahay carruurtana allah inoo soo hadeeyo waa tahay iyaga dhallinyarta laftigooga maxaad halkan dartaaran aad u marin lahayd carruurta horeba oo nugu taagweyna sidan intaan ku cararaan qabtaa timaha intaan ku cararaan surwaalka kor ugu qaadaan isla yaab marka insha allah waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu waddada toosan ilaahay mariyo waad mahadsantahawaxaan jeclayna dareenkaaga idila wadaagtid saaka seed u aragtaa dhallinyarta ay xukuumaddeeni foodda ay ka jarayso waxaan u arkaa si wanaagsan oo muhiima oo dowladdu waxaan ku daacad u noqotay dalkeygii intii ugu horraysay ee go'aankii ugu horreeyeybaba hortuu soo baxay dadkiiyo ummadduba way ku faraxsantah muslimkii marka had iyo jeer waxaan teegaarayaa madaxweynaha si wanaagsan baan u teegaarayaa ummaddana waxaan leeyahay sidaan hay noo wadaan waa si wanaagsan ha ka noqonina go'aankaase waa ku raaca waalidiintoo kale halkan maxaad dardaaran u marin lahayd maxaad waalidiinta halkan dardaaran aad u marin lahayd waalidiintana waxaan leeyahay qof walba ummaddiisa isagaa u daacada marka waalidinta waxaan leeyahay ilmadiinna iyo dadkaba ilaaliya oo waxaan ku midiyahan iyo waxay sitaanna ka ilaaliya carruurtiinna isu barbaariya sida ummadda muslimiinta ee waxaan ku caalamkoo dhan waxaan ku ka midoobay ee waxaan ku muslimiinta ishagaysaa u noqdaan oo dad diintooda iyo dadkooga u daacada saas aad bad mahadsantahay arrintaa mad ku dar kartaa magacay waa maxamed axmed cabdi aad iyo aad baan arrintaa u taageersanahay waa arrin aad iyo aad u fiican dhaqan xumadii oo dadkii dhaqankii lagu soo celin weeyaan aad bayna u fiican tahay waxaan odhanaha lagu sii wado gebagabadii warbixinteenna waxaan idigu dhaafi doonaa heestaasi halalaasiga ah oo ay midhaheega ka mid yihiin adduun hawli kama dhammaato hamigu warwarkaamawarwar hamigu warwar kaama biyo calaacal wax kuma keeno waxaana ku luuqaynaya fanaankii caanka ah cabdaaw cumar aan idii kala baxo
habarsuishaydu qabto iyadu imay horseedin hadlayntu soo abkayga maaho intaa ku hadaaqi maayo ilayn hoy kuma bogtiiso hamigu warwar kaama biyo alaahal wax kuma keeno adduun hawli kama dhammaato hadroo hurda seexan waayo hadhkay igu laba ahaayo hayaamay horseed la'aano habhaabtay waxaanan hayne hadroo hurda seexan waayo hadhkay igu laba ahaayo hayaamay horseed la'aano habhaabtay waxaanan hayne habarsowishaydu ma qabto iyadu imay horseedin halhayntu soo afkay